deegaanka awdinle ee gobolka baay ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo ay fulintiisa iska kaashanayaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda nes foundation mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanka awdinle ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa kamid ah dhismaha saldhigga booliiska deegaanka iyo sidoo kale leyrarka cadceedda ku shaqeeyo ibraahim kaalay gudoomiyaha deegaanka awdinle ee gobolka baay ayaa ka warbixiyey mashaariicda ka socda deegaanka iyo sidoo kale baahiyaha ka jiro haddii aan warbixin kooban siinkasii araga haytan deegaanka mayle raayis ee soolarkii oo labaatan ishantii habhayan oo saldhigga balandhisna kor la teegiyi sifayliya mana arday inshaqeeya hayan waliba nagadanna wal oo arday ka diirsidan bulshooyinta mana arday reer awdiinle arday dhammaanti oo arday iidanka diirsidan yanagati haaniyan saldhiggii oo mana arday dhismajey madihorka koobanaay labaatan iyo siyeed mitir iyo dhirir oo labaatan siyeed mitir ah bila oo mayl raayis labaatan ah guud ahaan manaha arday saldhigaasi hata siisin barga haytan formalji wal bedeli wali kas koosgareeya ini la bedelona dhismahaas oo mana arday iidan yaraayan wali ka dhignay hata dirbiga dhirirjey guud ahaan waliba boqol iyo lixdan mitiru biyo la hela gaar ahaan saldhigga biyo hela guud ahaanna manaa arday haddii suurtagalaas elbiyod la hela haddii deegaanka elbiyod hela tankan hataa manaa arday maamul hangnin fudaada fadhi marka baahadaasna arday baaha jartuu insha allahu tacaalaa baahooyin badan ajarta dugsi sare yalan baahani haddii la helo wali kalaan baahna isbitaalkiisa hantaba aragdan dhismajay oo meelasay marahay haddii la dhamaastiro koryaan arday walan baahani cabdirasaaq yarow maxamed oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in mashaariicdan ay qeyb ka yihiin horumarinta deegaanka waa deegaan xaqiiqdii shaqo badan hadday noqon lahayd dhinaca amniga muxuu ahaa iyo dhinaca arrimaha bulshadaba wax badan laga qabtay una baahan muxuu ahaa mashaariic fara badan in deegaankan la keeno saad hadda aad arkaysaan saldhigga booliiska ayaan joognaa oo ku yimid baahiyaha ka jira deegaankan si amniga iyo xasiloonida loo ilaaliyo sidoo kale soolarkii sida hadda guddoomiyaha deegaanka uu sheegayna waa dee shaqaynayaan laakiin kuma filna si magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda ay u soo noqoto iyadana waxaan rabnaa ka wasaaradda arrimaha gudaha maadaama ay tahay wasaaraddii mashaariicda xasilineed hormuudka ka ahayd arrintaas in muxuu ahaa ay ka shaqayso anuu halkaan magacii wasiirka iyo wasaaradda intaba ku hadlaayo hawshaas mudana guddoomiya insha allah waa qaadanaynaa waxaan kaloo sidoo kale aan rabnaa inaan wasaaradaha kale sida wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo wasaaradda biyahaba intaba halkan oga baaqaya iyagana in mashaariicdoodii sida caafimaadka iyo hadday noqoleed biyaha oo muhiimad gaara u leh deegaankan iyadan laga shaqeeyo mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanka awdinle ee gobolka baay ayaa qayb ka ah mashruuca xasilinta deegaanka